بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan doonayaa inaan muxuu ahaayeen aan ka hadalno anigoo ku hadlaya guddiga fulinta ee ururka soolja arin ku saabsan sooljo iyo hawlaha ay qabato gaar ahaanna shurweynihii shanaad ee ururka iyo qabashadiisi hawlo la xidhiidha oo baryahanba warbaahinta laga maqlaayey laga soo bilaabo bishii sideedaad an dhaaftay bilowgeedii arrintaas baan doonayaa halkan inaan kaga hadlo odayaashii maxaan ku dhahdaayey dhexdhexaadinta annaga noo ahaa markii hore oo maanta shir jaraayad qabtay inaan jawaab cad halkan aanu kaga bixino runtii maanaan doonayn oo maanaan jeclayn inaanu warbaahinta wax isu marino oo aanu muxuu ahaa qaabkan aanu u wada hadalno manay ficnayn manaanan jeclayn ilahay baa igoog laakiin ninbaa laga hayay cawo baanu kaga seexanayo wayna cariyeen qasab bay nagu noqotay inaanu ka hadalno odayaashu arrintooda haddii aan ku noqdo aniga iyo xubnaha guddiga fulinta iminka hareeraha iga fadhiya ayaa isqabanay waxaanu isku qabanay arrin dastuuriya oo sharciga ururka ee aanu xubnaha guddiga fulinta ku nahay ku qoran waxaanu isku qabanay guddigii qabanqaabada waxaan been ahayn oo markhaati madoon ah oanu caddaynayna inuu shirkani yahay shirkii ugu horreeyey ee xilligiisa maalintii xilka naloo dhiibay maalinteydii lasoo hadal qaado bilaahi tallaahi baan ku dhaartay afartii shirweyne ee ka horreeyey mid xilligiisii bil dib u dhacay oo lasoo hadal qaada ka ugu yar laba bilood ayuu dhaafay markii lasoo hadal qaadayay intaba goobjoog baan aha waa kii ugu horreeyey ee maalintii uu ku beegnaayo xaqa lasoo hadal qaadaba waa kani annagaana soo hadal qaadnay ee cid noo keentay oo noo xaadirisay may jirin markaanu soo hadal qaadanaynu arrintaa ka hadlaynayna xil baanu gudanayna oo waajibaadkana saarana dastuuriga halkan noogu qoray sharciga yaga ayaanu ka jawaabayna oo aanu doonayna inaanu muxuuha ku shaqayno laakiin bini aadamka marka shaqa ka dhaxayso way isqabtaan dadka haddaan dani ka dhexaynin waxba aanay sugon de ma murmaan waxaan isku qabanay arrin sharciya iyo guddiga qabanqaabada magacaabistiisa waa arrintii ugu horreysay muddadaa saddexda sanadoodee guddiga fulinta aanu soo wada shaqaynayna aan guddigayagu waa arrintii ugu horreysay aanu dibadda nooga baxday aanu ku wada hadallo ninka yidhaahda ururka arrintiisu hore dibadda ugumay bixi jirin ilaahay buu been u sheegay asaasayaashii ururka ka mid baan ahaa ilaa shirweynihii ugu horreeyey lagu asaasayna waan taagnaa nin iiga xoog hogaalsanila ma jiro markaynu xaqiiqada ku hadalno nin intaan ogahay og mooyaane markay caynkaa tahay waa laysi soo qabanayay in la isqabtaana maaha ceeb madaxweynaha dalka ugu sarreeyay madaxweyne ku-xigeenkiisa isqabanayo warbaahinta lagu qorayo waa ogeydeenoo la dhexdhexaadinaya annaguna haddaanu isqabanno dee dan baa naga dhexaysaya shaqo odayaashu way isxilqaameen oo way noo yimaadeen oo wayna dhexdhexaadiyeenoo waxay naga mudnaayeen waanu yeelnay waanu tixgelinay waanu xaqdhowrnay waanu aqbalnay waanu u daba fadhiisanay arrintii xubnaha guddiga fulinta kusoo heshiiyey bay idhahdeen qodobaday noo qoreenna waxaa ka mid ah wixii khilaafaad ee kale turba turxaan bixinana idinku soo dhammaysta laakiin warqadda ay noo qoreen iyo wixii ayna fareen ha heshiinin oo haysu imanina kumay qorayn oo namay dee caynkaa sidaa kale ahaa dee nagumay odhanin ti waanu fulinay xubnihii guddiga qabanqaabadana waanuu gudbinay sidii bay maxaan ku dhahdaye ku hawlgaleen saddex xubnood oo ay soo magacaabeen dhinaca kale iyo afar xubnood oo anigu aan soo magacaabay ayaa hawlgalay annaga odayaashu waxaynu ku dhexdhexaadiyeen markii la dhexdhexaadinayeen sharcigan horyaala ee ururku leeyahay ayay nagu dhexdhexaadiyeen oo sharciyadda ayay nagu kala saareen wixii lagu shaqaynaya ee odayaasha aanu ka sugeynay de in lagu shaqeeyaana waa sharciyadii un wixii sharciyadda baalmarsanayna waa wixii markii horeba ay ka soo horjeedeen ay yidhahdaan sharcigaa laydinku garnaqaya guddiga qabanqaabada aanu magacawnay shaqaanu u dirnay stoorka ururkan wuxuu qorayaa inaanu anagu uxil saaranahay guddiga fulinta haddaanu nahay qabashada shirweynaha iyo hawlihiisa anigoo guddi egmanayna shaqaalo cid u dirayna ka shaqaysa hawsha waanu u dirnay markaanu u dirnay waxay hadee inay sharciga ku shaqeeyaan laakiin guddigii sharcigii way ka baydheen annagoo hawsha u dhiibnay anuu guddoomiyihii ururkaan ahay xubnaha aan soo magacaabay weli halkaasay wax marayaan imay odhan waan u yeedhay intaanay ku dhawaaqay waxaan ku dhawa baliiska ergooyinkana i keena maxaan ku lahdaye wixii aan dhamaysteen aan isla egna i keena dabeetna way idhaafeen xaraf bay tegeen ushisaacid bay qabteen waxaa aada wax loola yaabo ah ergada shirweynaha ee ay soo qoreen waxay idhahdeen waxaa keenaya institutionada sharciga kuma taal arrintaasi institutionada ururku ma xukmaan institutionadu individual baa looga mid yahay suxufiyiintuna waxay uga mid yihiin calaa shaksi waxay idhahdeen qaadhaan lama bixin oo waxba lama bixin oo maxaan ku idhaahdaye dee guddiga odayaashu odhad may ahayn oo akalnadayda may soo baadhin halkana iminka taagan yihiin ragga qaadhaanka bixiyo way taagan yihiin waxay dhahay taa guddoomiyahaan laga hayn ilaahay bay beenu sheegeen arrin xaaraana weeyi iminkay taagan yihiin ragga qaadhaanka bixiyo halkanay taagan yihiin waanay noolskarisiin xubnihii ururka ka mid ah kuwa gobolada jooga iyo kuwa magaalo madaxda jooga intuba markay caynkaa tahay odayaasha waxaanu u gudbinay warqad bisha labadeedii baanu warqad u qornay aanu leenahay guddigii qabanqaabadu way ka leexdeen arrintii warqadii waa kan waan idiin qaybiyo waa arkaysaan idin dafiri karaana kuma jiro san calinuur odayga ugu weyn ahaabaa gacanta laga saaray xubnaha guddiga fulinta ee jooga waxay nagu yidhahdeen waaa xubnahaas odayaashu waxay nagu yidhahdeen annago wayn intii bay nagaga ekaday idinma soo dhexgelayni bay nagu yidhahdeen jawaabtiina siiyey taasay ahayd maalintaa arrintu qabasho ayay lahaydoo inamada sharciga waa lagu soo dabaali karaya hadday odayaashu markaan warqadan u qornay hadday naga yeelaan qabashay arrintu lahayd laakiin may dhicinoo wayna diideen way naga dhagaadeegeen waxay idhahdeen annaga intii bay nagaga ekay iyadoo tafaasiilaysan oo qodobaysan waa tan waa noo dhiibin markay caynkaa tahay anigoo guddoomiyihii ururka ah ilaah baa igu og inaan waxaan guriga igaga jira inaan ku soo noqdo soolja oo aan guddoomiye ka noqda inaana jirin wejiga ilahay baan ku dhaartay xataa kuwan ila jooga baanan jeclayn inay ku soo noqdaan sooljo annaga naga horreysay oo sida maanta loo yaqaano loo yaqaanay may jirin sooljo annaga naga horreyso shaqaalaha ka shaqeeya ay mushaahar qaataan may jirin waa taa inanta xafiiska fadhido weydiiyo weligaa mushahar ma qaadata iminka ka hor ku dhaha sooljo annaga naga horreysay oo sidaa u qalabaysanoo accounkeeda lacagi ku jirto oo kiradeeda iska bixiso wax walba iska dabarto naga horreysay may jirin waxaanu u nimi iyadoo dayn ka buuxo waxaanu u nimi iyadoo rahman baanu u nimi waxaanu ka dhignay wax dadku wada leeyahay waxaanu ka dhignay wax la daneeyo oo la yaqaano actifoo jiro oo shaqeeya baanu ka dhignay wixii aanu qabanayna dee iyagu may ogeyni unamay weydiin mana oga warna uma hayaane dee waa wax la og yahay asad bay leedahay maanta hanti ma guurtaa bay soolja leedahay dhul bay leedahay oo dhismayaal bay leedahay oo kuwa naga dambeeya ay ugu imanayaan ay nagala wareegayaan annaga markay caynkaa tahay guddigii waxba way ka qaban waayeen odayaashii waxay nagu soo marxsatay inaanu hawshii gallo iyadoo hawshii ay jirto guddigii saddex ka mid a ba anigi shaqaaladii kenay waxay dhahan shaqada kusoo noqoneen warqadooda waa tan horena waanu sheegay afartii xubnood anigu aan soo magacaabay ayaa meesha ku hadhay nin wuu xanuunsanayo dhakhtar ku yaalay saddex xubnood baa kusoo hadhay waa ta koobaade kalsoonidii lagu wada qabay in maxaan ku dhahdaye xubnaha guddiga qabanqaabadu ay shir lagu kalsoon yahay qabtaan meesha way ka baxday marka caynkaa noqoto anna in laygu eedeeyo intiisii baa meesha ku hadhay uu keeno isagaa maamushay way igu adag tahay oo way igu adkaatay waa ta labaade sharciyaddii way baal mareen oo institutionno ururku ka soo gudbay ayay yidhahdeen waa lagu keenayaa dadka waa ta saddexaade marka cid walba layska soo dhaafo anigoo guddoomiyihii ururka ah oo maxaan ku dhahday dee ninkii shirka furi lahaaba ah waxaa laygu soo qoray inaan ku imaado ergi radio hargeysa ah radio hargeysana kama shaqeeyo radio hargeysa iyagaa xaqula qofkay keensanayaan iyagu xaquma laha inay igu qoraan iyagaa igu qoray radio hargeysana dee madaxa buu leeyahay o iyagaa cidday keensanayaan yaqaanaa waa wax lala yaabo runtii markay arrimuhu noocaa noqdaan ee halkaa gaadho dee sabab maxaan ku dhahdaye aan usii eeganaa meesha ma taalo kalena nargajido way odayaashu haddaba ciddii ay dhexdhexaadiyeen annagay ahayd soo joyce haysataa ayay ahayd waa ta koowaadi annagii maanta isma haysano waa annagan guddigayga fulintu wada fadhinaa oo cudus haysataa ma jirto sababta isma haysato inamada guddiga qabanqaabada dee shaqaale aan hawl u dirnay ayay ahaayeen xaq baanu u leenahay haddaanu hawshii ku garan weynay oo ay dacal mareen inaanu muxuu ahaaye inaanu inaanu bedelo oo aanu maxaan ku dhaha hawshayadii qabsano xaq baanu u leenahay distoor baa halkan ku yaala distoorka noo yaala waa ka aanu ku nahay ururkuna ururku yahay soolajog ku yahay xataa inaanu shirweynaha dib u dhigi karno iyo inaanu xilligiisa kasoo hormarin karno guddiga fulinta ayaa xaq u leh oo halkan bay ku qoran tahay guddiga fulinta ilaa iyo guddi fulineed kala wareega xilka sababaha lagaga qaadi karo sababaha ay kuweka waa kan xilka qaadista guddiga xubnaha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xoogayaha guddi xubnaha guddiga fulinta waxaa awoodda ka qaadi kara shirweynaha guud laba geeri saddex istiqaalad afar saddex meeloodou laba ahaani marka ay xubinta u codayso ayuu ku waayi karaa xubinta sharciguna waa kan qoraya qaabka loo shaqaynayo oo wax ku qarsooni ma jirto odayaashu dee soolja isma haysatee halkan ay wax ka keeneen maanta horta aada maan garan maan fahmin waynala balansanaa ino xafiiskaan kusugayna saaka annagoo xafiiska kusugayna ba la shir jaraa-id bay qabteen arrintaasi runtii si kale ayay noola muuqataa dhadhan bay kaley noo samaynaysaa xuseen cali nuur waa odaygii noogu weynaa ixtiraam fara badan baanu uhaynaa waanu xaq dhowraynaa ha loo tago oo dhaar ha lagu mariyo inuu ii yimi wax iga weydiiyey arrintan ha ku dhaarto ilaguu hadlaye bal ha loo tago oo ha lagu dhaariyo dhaara ku maro inuu ii yimi wax weydiiyey oo maxaynu yeelay sida waxu dhaceen midna inuu nagu yihi may tii baa kaalabay tahay soomaalidu bini aadamka inta meel lasoo fadhiista in layska eedeeyaa mushkiladeeda ayay leedahay waayo may dhicin ee way seegtay iyadoo seegtay haddana inayna eedeeyaan runtii tuug ma nihin waxna qarsan mayno waxaanu wanaajino mooye wax alaaliya waxaanu xumaynaynaa ma jirto sooljataanu maanta hayno ka wanaagsanoo hore u jirtay oo cid loogu imanayaana ma jirto alxamdulilahi rabb alcaalamiin iyadoo saasa baan anagu diyaar unahay na lagala wareego nalaga tirsado hunguri nagaga jiraana ma jirto anigu shaksiyan waa anigaa idinka dhaaranaya way de waxaan arrintaa ufahmay in wax kale meesha ay ku jiraan hadday odayaasha lagu idhahdaan meeshay dee danac kalaanu leenaha ama annagaa ujeeda lehe intay noo yimaadaan saaka ay idhahdaan nagu wareejiya hawshii ilaahay baa iga sarreeye meelaan ka mara inay jirtayna saaka farahaan ugu qadilin warqadaa baa nagu qorile taana namay weydiisan sabab ay annagoo joognaa intay nala ballamaan xilka yaga cidlo gidaar noo dhiibaan haddana halkan nooga eedeeyaan oo xilka yaga iyo arrimaha yaga oo anaan garan waay dee muxuu haayeen ay uga taliyaanna garan mayno oo taana runtii arrin noo cuntoonaya ma aha inuu arrinkaasi odayaasha dee ka murugsaday ayuun baan filayaa anugu waxaan doonayaa inaan taabto sacad wuxuu yihi markii ugu horreysay urur la aasaaso jeelka dee anba ka mid baan ahaa dadka xuseen la xidhnaa ee jeelka ururka ku aasaasay dee anba waan ku jiray xuseen keligii mu ahayn anba waan fadhiyey arrinta kale waxa weeye hadduu sharciga sheegay dee markii horeba sharciguu noogu garqaaday imikana inuu sharciga ku garqaado ayay ahayd oo cid dadaan qaldan ahayn sharcigiina uu anagana qabto haddii ay inamadii dee aanu shaqada u dirnay qaldameenna dee inuu iyaga qabto xalna inuu na weydiiyo abay ahayd u ilah maxaa xala oo maxaynu yeellaa taasina may dhicin waa hagaag wixii meesha ka dhacayay ee kalena lamay socon xubnahan uu masabiday ee uu yihi cid bixisay qaadhaan ma jirtana suxufiyiintii iyagaa kasoo jawaabi doona intii qaadhaanka bixisay way sheegi doonaan dee la duutiyey laleeyahay qaadhaan may bixin iyo ismay register garayn iyagaa hadli doonaa cown bay leeyahy lacagna way ku jirtaa ay bixiyeen taasina dee odayaasha oo dhad ma nabaaraya may aha inaanu xisaabinayo kawnadayada nama weydiin manay faragelin waxyaalaha waxay naga weydiiyeen maxaan ku dhahday ma jirto maxaan ku dhahday ilig hadalkiisa waxaa ku jirtay ujeeddo ma lihin ujeeddo aanu ka leenahay arrimahan aanu samayn ma jirto iligow ilaahay kaa dhaafo walaal wixii dembi ah allah kaa dhaafo waxaanu rabnaa buri inuu ururka xor ahaado oo uu jiro oo uu maxaan ku dhahday uu shaqeeyo uu socdo waa run annaba cinkaasaan doonina laakiin markay nusosh tigdhada kuusoo diri jeed ka qayb gelaysa da inaad kan iimaansataabay ahayd walaal ee may dhicin ee waa adigii martiqaadkooda dee adigu tegaya haddaad wax ka baxday haddii kalaba arrinta laxijeclada geydhaysatada waa naqaan loolatageedaa xilliyada qaarkood qof waliba inuu isu dhigo inuu dalkiiyo dadka laxijecla ka hayso oo u hadlaa waa mushkilad saxaafadda waxba isuma qariso gudoomiyii ururkaan ahayaa suxufi aan xaasiday hadduu jiro midaan gacan qabtay mooyaane suxufi aan xaasiday hadduu jiro yaan midh la ii qarinin oo yaan lay amaahin isagana ha noqotee midaan wax taro oo gacan qabta mooyaane weligay dhaqan noocaasa maan yeelan xaasidna maanaan noqon waxna kamaanaan sheegan inamada naga yaryar waanu gacan qabanay runtii intaan keri karayey waanu sameeyey isagaa markhaatiga oo isagaa ka mid ah ma geyno taa markay laxajeclo noqoto dhulkan iyo dalkeeda iyo dadkana dee taan usoo maray midina uma xuseenna uma soo marin maxamed awaadanna uma soo marin saddexdooda hadlayay iligna umuu soo marin waxaasaan usoo maray anigu odhan maayo laakiin marag iyo markhaati bay dee leedahay nin waliba wuxuu dalka soo gashaday iyo wixii uu usoo maray iyo wuxuu soo taray iyaduna taariikhdii ku jirtaa waa wax la garanayo in iyadoo ujeeddo la leeyahay loo hadlo si ilaahay dartii ka fog wax haaraan qof waliba waxa urkaa ku jira ilaahay baad la hortegaysaa odayaasheedana caynkaa kamaanaan filay runtii waxay nagu yidhaahdeen anagu ku odhan mayno oo quuri mayne laakiin waxaanu damacsannahay iyo waxaanu doonayno de waa wax loo wada joogi doono oo la arki doono arrinka guddigaanu soo noqonaya haddaba hadalku gun buu leeyahay de inamadu shaqaaley ahayn oo annagaa waxu diray ka aqbali maayo inaan ergi radio hargeysaa ku imaado oo aan maxaan ku dhahdaye dadka aan ururka ka tirsanee gobol walba jooga xaqooda in la duudsiyo inay kuwaaba qoraan oo intay doonayaan kala soo baxaan bay ahayd in badan oo gol way ka helayna kuwaaba intay sharciyadda raacaan waxay leeyn maxamed rashiid baa liis noo soo qoray waa run way diideen aniga maxay mid ii weydiisan waayeen aniga magacaabeen liis kuwan baan uga soo xullaanba dee qaar gol de may dhicin iyagu intay eegaan maxay inta ogol ugala bixi waayeen de may dhicin oo wax dhacay maaha tusaale ahaan institutionka kasta dad baa ka shaqeeya telefishinka qaranka iyo honkay bilqle dee shaqaalaha ugu badan ee suxufiyiinta ugu badan baa ka shaqeeya soo been maaha ee ururkana u diiwaan gashan telefishinka qaranka in laba xubnood baanu ku siinay la yidhaahdo maxaan ku dhahdaayey royalna ama waaheenna laba xubnood la siiyo de waa arrin adag arrin ma cuntami karaya maaha ama meel dawladi leedahay ha ka shaqeeyo ama meel dad gaari leeyaha ka shaqeeyo anaga dadkanuu diiwaan gasheen ururka ka tirsan xuquuqda lihi inay xuquuqdooda helaan baanu doonaynaa inta diiwaan gasheen ururka kama wada qayb geli karto laakiin dadka gelaya waa inay dadkii xaqa ulahaayun ahaad hadday labaataniyo waa inay labaatan xaq ulo kuwa matala waa inay ahaadaan arrin aanu aqbalayna maaha inamaduna hogaanka ururka kama tirsano na loo gar qaadi maayo guddiga iyaga fulinta xaquleh shirka xilligaanu u mudaynayno waan qabaa xilligaanu cishada hore qabana inaanu kasoo dhaweyno anuguba guddiguna wayla qabaan laakiin annaga xaqule annagaana qabanayna cid baanaanu u diranaynaa nama matalaan shaqadii aanu u dirnayna waanu kala noqonay saacaddaa laga laga bilaabay hore looga bilaabo waanu kala noqonay wixii qaadhaan he ay shirweynaha usoo qaadana account bay dee leedahay ha ku shubaan kuwa ku dambeeya iyaanu hawsha u diraynaabaa dee ku shaqayn doona haddaanu guddi qaybsan keenay midaan qaybsanayn baanu keenaynaa oo aana kala raacsanayn baanu keenaynaa waanu dhamaysanay khilaafka halka yaallo wax yaala maaha waanu ka shaqaynay muddadaana waxaanu u qabanay in laga fikiro sidii wax loo qaban lahaa wax dadka u cuntaba lasoo saari lahaa laakiin labaatanka bishaa la qabanaya iyo sebtembar baa la qabanaya xuseen cid noo yeedhin kartaa taa ma jirto xaaraam cale sharciga iyagu mid maanaga awood u leh dawladina nooma yeedhin karto xuseenna nooma yeedhin karo erigna nooma yeedhin karo cid kaloo noo yeedhin kartaana ma jirto annagaa suxufiyiinta taa ku matala ururkana annagaa joogno dee sharcigii gacanta ku haynaa annagaa cadaaladna laga doonaya annagaa xaqna laga rabaa annagaa na laga rabaa inaanaan interes gaara yeelanin anigu institution malihi individual baan ururka ku yimi suxufiyiinta meelaha ka shaqeeya kuwa suuqa jooga dee way badan yihin kuwa kaleba xaggee la geynaya marka ninkii meel iska lahaaba uu ilaa hebel iyo hebel oo orda taga inta kale xaggee la geynaya ma urur kalay samaysanayaan de waa maya kanay leeyihin waa inay de xaqa ku yimaadaan oo waxay cadaalad noqotaa waxaan taa ahayna ana guddooni mayno tan yaa fadhiyaana guddoomi ku-xeenkaana ka aqbali maayo tan xogayaa ana ka aqbali maayo horena ugumanaan fikrin imikana laguma jirto ninkii wuxuu doonaya sheegayo adigaa sheegi ummaduna way arki doontaa waxaanu dabacsan nahay iyo iyo waxaanu doonayno laakiin dadka yaan been loo sheegin oo aan lama jira habaabin waxaan annagaana xaqu leh guddigaana waanu fasaxnay sidaanu u fasaxnay bay nooga fasaxan yihin maxaan ku dhahday nimankaasi guddi kalena waanu magacaabaynaa shirkana annaga xaqule inaynu mudayno xilligana annagaanu muxuu ahaye qabanayna taasanaanu ku hawlgelayna laakiin cid noo yeedhinaysa iyo muran dambe oonu diyaaru nahay ma jiro intaasi muran iyo dhibaata iyo ha noogu bilaatay mushkilad baan leeyahay asalaamu calaykum
raxmatulla sheegeen in heerka ururku oo aan shirkan qaabka loo qabanayo waktiga ka dhexay waxyaabaha soo qaadayna waxaa kamid ah xulashada ergada inaan nidaam la raacay waxaa kaloo muuqata inaanay haynin tiro ergey ama tiro ay idhaahdee xubno saxa oo ururka guddiga gashana afkiis yaallo oo markaasi ay kasoo xushaan doodoodaas iyo marka laga hadlayo arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa waxaan kaga jawaabaya wa weyaan adigu waad waxbaad magacooday oo waxaad calaamisay in suufikin noqonaya shirkii urur wixii ka dambeeyay bisha february bisha january sanad taasi waxay muujinaysaa ama u muuqataa dib u dhac ku imanaya ururka shirkiisii wakti ka badan xilli farsamo oo hawshan ugu lamin karayo taa maxaad uga jeedaa
hadalkaygan kugu daray waan qabaabaan quri inaanu kaba soo dhaweyna anagu xilliga ama bilaanu kada kasoo horumarino ama laba baanu kasoo horumarino waan qabaa inaanu kasoo horumarino o aanu dib uga tashano arrintaas maxaan ku dhahdaye annagoo eegayna muddada ay suurtagalka ku tahay inaanu ergadiina ku dhamaystiri karno dhaqaalena aanu ugu heli karno annagoo ka fikirayna inaanu wakti munaasiba oo kaa ka dhow aanu ku hagaajino muxuu ahaaye way nagu jirtaa waa qorshaha noo yaala ururka in laga mid yahayna soomaalidu waxay tahay maxaa beenaala markhaatigiisu bay dhabageyahay waxaad iisoo qaadaa foomamka halkan yaalla xafiiska yaalla indhahoodaa ku arkaan suxubiyiintu dadka diiwaan gashanay intay leegyihiin iyo foomamka meesha yaalla intay leegyihiin idinkaad de arki doona hortiinaanu soo dhigaynaayo dadkaasi meesha kuwada sawira wada garanaysa wada suxufiyiintaasi ama ari bay dee noqon ri iyo lix maydhan oon anagu ku dhajinay ama dadaa garanaysaanoo ururka u diiwaan gashan bay dee noqon doonaanoo maxaan ku dhaday annagaa ku sheegayna anaga bee sheegay gudoomiye ta taa tiri sharciyada yesu sharciyada sharci waa dastuur dee todoba qodob ka magaabasku shirweyne loo codeeyey wey shirweynaa loogu codeeyey anagu maanaan samayna amba qabyaha ahaa ama aan dhamaystirnaadee wixii sharciga noo yaalay meeshu baa lagu shaqaynaya wax ka duwan bay keenaya ma imika iyagu sharci cusub samaynaya asliin saasaabay u saareen marka qareenoo ay annaga u saaray may saarin anaa magacaabay qareenka umaba saar ninkaan ugu talagalay inuu dastuurka waa xasan maxaa waxa weeyaan mxuu xasan cali bofos xasan cali xasan weeye gariiqaan xasan cali xasan weeye gariiqaan xasan cali xasan anaa warqad u qoray inuu dastuurka ururka dib u eegis ku sameeyo uu qabyo tiro uu qabyo tiro marka iyaga umay dirine sidaan iyaga shaqada ugu dirnay baanu xasano shaqada aan ugu dirnay annaguna ma ansixin karne waxa ansixinaya shirweynaha oo halkanay ku qoran tahay wixii ka qabyaa dastoorkuna waxay maxaan ku dhahday qabyo ka yihiin dee shirweynaha annaga hawl noo taalla maaha waa inaanu qabyada shirweynaha soo hordhignaa shirweynuhuna waa inay dee qabyo tiraan oo aa u codaysaanoo aa idinku qabyo tirtaan idinkay taasi idin taalla iyo shirweynaha hawl annaga maxaan ku dhahday noo taal laakiin waa inaanu wixii qabyo ah dee qabyo tirteedii keennaa shirweynaha lagu sharci Haday garay odhan doonaan laysma saxsanana waa kuwa dadkii adigu
tirada guud tirada guud sheeg laba boqol iyo laba boqol iyo saddex iyo sideetan suxufi baa ururka ka diiwaan gashan waa kuwa foomamkoodii iyo sharcigoodii xaggee laga xagga laga mari karayo bal bal ha naloo sheega nin walba sawirkiisa iyo magaciisa iyo imailkiisa iyo telefoonkiisa waa ku qoran ha ha ha way jirtaa way jirtaa dhaqaalaha waxa weeyaan hay-adihii markii horeba naga caawin jira waraaqaan u qornay warqad baan anigu u qoray akademiga nabadii hore marka inay naga caawiyaan shirweynaha lacagta ay noo ballan qaadeen qayb kamida way usoo dhiibeen guddiga qabanqaabada oo comtee ku jirta qaybna way harsan tahay oo waxay ku talagaleen in muxuu ahaye marka dambe ay bixiyaan n shirkado lacag laga soo qaadayna way jirtaa lacagtaasi mid labaatanka bisha shirweyne lagu qaban karo dee maaha shirweyne hore lacagtii ku baxday waanu haynaa xisaabteedii kana inta ku bixi karta kana inta ku bixi karta waa la garanayaa oo maxaan ku dhahday iyadana waanu qiimin waa la wax la garanayo taasina waxa gacanta ugu jiraa maxay ahayne arrin arrin ay been ku sheegeen arrin ay been ku sheegeen weeye annaga nooma sheegin
gudoomiye xasan cumar doonaya kuiiyo adigii xubnaha guddiga isugu jira waxaa magacooday si wada jiro magacooday guddiga qabanqaabo oo ka kooban saddex xubnood oo reeri laba xubnood baa markii way isxasilay Saddex. Saddex. Markii hore. Ah.
hore wasame iyo inantii waa ka wadaa Mm.
waxaa dib usoo magacooday laba xubnood Mm.
maxaa idinka dilay inaad laba ka saddexdan markay isxasileen aad saddex kale soo magacoodaan okay su-aasheeda labaadna ku raacay gudoomiye su-aasheeda labaad waxaa la xidhiidhaa arrintan odayaashana ku jawaabaysa odayaashan kalsooni baa siisay marka hore Mm.
inay idinla xilgalaan Ha.
odayaashu waxay warbaahinta marka hore u sheegeen inay idinku daba socon doonaan hab nidaameedka shaqo ee guddida fulinta iyo ogaanka sare tooja iyo guddida qabanqaabada ay u shaqaynayaan Mm.
ninkana waxaa leedahay maydan may onan marka su-aasheedu waxay weeyaan toddoba waxayna tuseen liid toddobadii xubnood ee guddida qabanqaabadu ay ku wada saxayn oo ku aadan in guud ahaanba ay isla afkarteen in shirweynihii xilligaa la qabto in dhaqaali lasoo xareeyo reergadii lasoo sameeyo Waa runtaa.
ayay noo gudbiyey Ha.
taasi na tuseen oo soo sawireen Mm.
toddobadii xubnood hadday sawireen ma xilligii waxay dhahdeen xilligees waxay iyagu ku dacwoonayeen xilligii ay ay ansixiyeen ee saw- ee saxeexeen toddobada labaad ayay dib isku aasineen saddexda marka oo reeri waa wax dhaqan galay oo saxeex asan ku socon labayd Waa si- labada saacadood oo macnaa waa si fiican ay marka hore intaan laba saxeexin annagu ma lihin guddiga qolada iscadishay sax bay ahaynba ma lihin qoladii saxaasishay iyo kuwa iminka joogaa arrinkay wada saxeexeen baa sharci darro ahaa kayr dastuuri ah bisha labadeedii baanu warqada guddiga u qoray aan idiin qaybiyey oona ku nidha arrintaasaa jirta saddex iyo tobankii bishana way iscasileen labada xulood intaan arrinka aanay wada saxiixin baanu guddiga odayaasha arrintan u qorno xuseen cali nuur ninkii farta ka saaray waa kan waa mustafa sheekh abubakar jawaabtan lala siiyeyna waxay ahayd intii hore noogu ekayda anagu i soo dhexgeli mayno mar dambe ayay ahayd annagay qasab nagu noqotay inaan hawshii aanu gudagallo odayaashu wayna diideen waa tan warqadii aanu u qornayna soo qodob maaha waa xil na saaran markaa inaanu hawshii aanu gudagallo melihin sax bay ahaayeen xitaa kuwa iscasilay iyagoon iscasilino toddobadu bay isku dhanyiin baanu ka dacwoonay annaguna waxaanu diidaynay maadaama naloo arkayay inaanu laba garanay waxaanu diidaynay inaanu faragelin aanu samayno iyaga odayaashu si arrintii ay ula socdaan odayaal ahaan annagoo xaq dhowrayno ku ixtiraamayna ayaanu warqadan u qorro waxaasaa jira wayna aqbali waayen laakiin maadaama aanaan anagu imkaysaysan oonu arrinka yagii aanu maxaan ku leedahay hawsheeda si caadi u wada gudanayno annagay waajib nagu tahay inaanu tallaabo ka qaado hadday tii horena diideen inay imanka nagu qabsadaan oo imanka u hadlaana dee xaq nooguma ilaadin markanay ahayd inay wax ka qabtaan hadday wax ka qabanayaan markan bay ahayd inay wax ka qabtaan ay nagu diideen laakiin maanta inayna idhahdaan sidanaa jirta maaha annagu kala saari mayna toddobada xubnood okay su-aashaada labaad waxay ku saabsanayd waxaanaan u magacaabaynin baa la keenay waxaanaan u magacaabaynin ayaa la keenay ma nala tashade oo wax naga weydiiye hawlaha ay qabanayeen mise nalamay tashan haddii waxa ay wadeen ee ay isku khilaafeen iyaguba sharci darro ahaa sababaan dee usoo celino qaar kale mayn horta tan in wax laga qabto wey tan in wax laga qabto inaan mushkilad damba sii abuurada may ahayn ee inaan horta mushkiladda jirto xal u helno oo aanu wax ka qabano o aanu joojino ayay dee ahayd saddexda xunoodee tegay iyo kuwa joogay kuwa tegeyna dhib bay nagaga tegeen kuwa joogaana dhib bay noola joogeen de waxaan waxay noo saxeexeen arrin kayra sharciya arrinka anaga guddigu galayna sharci bay noogu korarkana haddii sharci laga hadlayo ilaahay dartii loo hadlayo dee inay imakana guddigii inay sharcigii ku shaqeeyeen eegaan ayay ahayd iyo inaanay ku shaqeyn way nala ballameen ilaa maanta xafiiskaan ku sugayna nooma imana shirun bay tahay
iminka labadani waran waxay nagu haystaan hogaamintii ururka sooshab maya taasi meesha ma taalo horta taasi meesha ma taalo eegda waxaynu ka hadlaynaa anagoo odayaasha waa ixtiraamayna waa xaq dhowraynaa laakiin inay shaqadayada ururka waa run idinkaba xil baa idinka saaran haddaa aragtaan hogaankoysa ururka oo burburaya dee xaq baa uleedihin idinba inaa dhexdhexaadisaan iyo inaad isdulmataan laakiin urur maantaysa iyo hogaanaysa ee dee nidaami jiro
shabaabka weydiiyo xubnaha imika khilaafku ka dhashay waa guddigii qabanqaabada shirweynaha shanaad ee solja weliba dabcan ay soo hareen xubnihii aad adigu magacowday dabcan sidaad imika ku doodaysana xubnihii kale ayagu xafiis ama suuq wareeg ha aadaan ama waxay doona ha aadaan waa nimo shaqadii wada oo hawshii wada oo ku doodaya inay shaqadii wadaan dabcan shaqadii kamaa jooji qorshaheedii bay wada taas waa ta ta kale halka sidaad adigu u aragto ta kale guddidaan maanta ee ayadu marka horeba xalkiina gelaysa khilaaf waktigeedu intu ayada ku eg saddexa su-aalood baa jeclaya inaad ka jawaabto odayaashu waxay ahaayeen xilkooda xilligu ku ekaa dee hore xil xil cid magacawday horta dee ma jirto odayaasha cid soo magacawday kuma garanaya dee horta odayaal isxilqaamood annaguna aan ogolaanay oo yidhahdeen waa bal arrinkaan dhulka dhigna isu kaalaya ururkiiyuba ayay ahaayeen oo waanu aqbalay si fiican baan uga aqbalay waa inay dhexdhexaadiyeen waanay ku mahadsanaayeen wax badanna waanu isla soo dhaweynay wixii dambe khilaafee jirana idinku dhamaystir bay yidhahdeen oo runtii waanu ka wada hadallo waanu dhamaynay annaguna annagana waxa waajib nagu ahayd oo odayaashu ay sheegeen in qoraalkoodii hore ay nagu dhexdhexaadiyen ku sheegeen in guddiga fulinta ay la hawshan la wadayeen guddiga qabanqaabada iyaguna ay ku kormeeri doonaan markii aanu anagu shaqadayadii gudanayna dee waa anagana mushkiladii meesha taalle u gudbinay iyaguna wayna diideen runtii aad bay nooga dhagaadaygeen xubnahana xubnahani waxyi may ahayn xubnahani faatixa soo degtay may ahayn والله العظيم anaa anaa magacaabay warqad baan ku magacaabay iminkana warqad guddiga fulinti ku wada qoran yahoo aan saddex iyo tobankii bisha warbaahintii u qaybiyey ayaan ku kala diray wax shaqoo iminka ay annaga noo hayaan ma jirto wax shaqoo ay noo hayaan ma jirto saddex iyo tobankii bisha laga soo bilaabo shaqaale ahaan shaqo diranay oo waanu ka maaranay shaqaale kalena waan diranay way way qaldan yihiin annaga waxba nooma hayaan annaga wax le waxay noo hayaan ma jirto معاك كورة saxafiyiinta iyo saxaafadaba arrinta shirweynaha maxaad ka leedahay arrinta shirweynaha waxay sharcigu naga farayaa baan ka leehay sharcigaanu gacanta ka hayno ee aanu annaguna mas-uuliyiinta ku nahay idinkuna ururka ku tiina xubnaha ku tiina kuwaas ay ku tiin ayaanu ka leenay
gudoomiye hadda su'aal weydiiyaan dhinacayga waxa tan hoggaanka soo muddada dadka soo ahayd nimanka idin kaafiray nimanka kale dhexdhexaadintooda waa odayaalo wada wada garanayna waa niman odayaalo oo saxaafadda ka mid ah maanta haddii intiinii ugu sarreysay madax meel taabtoo ka sarreysa ma jirta soo maa ha haddaad idinkii maanta muddo muddo ku taag iyo muranaad bilowdaan mooralka dhalinyarta idinka idin hoos taagan siduu noqonaysa
waa arrin fiican moralka dhalinyarada ma been baad jeceshahay in moralka loogu dhiso mise in run loogu dhisayo sharci baad horta keebaad jeceshiin keebaa dhisa dee annagu kaasaanu ku taaganay runtii baad loo tastaa marka ayo de waa cid nimanka kale tasayla waad garanaysaa nimankaan usay nimankaan usaynaa waa kuw nimankaan usaynaa waa kuwa wal annagu gudum mas-uuliyiinta ururka haddaan nahay ururkiisma hayo taalmiiriyaa isku markaysaa marka wada si fiican Saa ku mari.
waad maqnayda malaa hadalkaygii baa ka dhaafay magaranays aan kugu celiyo maan jeclayn baan ku bilaabay hadalkayga inaanu warbaahinta wax isu marino odayaasha iyadu weliba annagoo la ballansanoo halkan ku sugayna inay halkan ka hadlaan oonu annaguna u joogno maanaan jeclayn laakiin waynu u kalifeen waa inaanu wixii xaqaana loogu lahayn ee aana qaban aanu iska de iska de ridnoonu de iska deedafayno dee waa nagu waajib oo wixii ribo nagu ah dee aanaan ogolaanin wixii waajib nagu ahna dee waanu qaadanaynaa annagu kagamanaan horeynay inay waxna weydiiyaan ba xuseen cali nuurde waa odayga iyagii noogu weynaayo u tago oo nimankan loogu tagtay baldhaha oo ilaahay ma kugu og yahay bal ku dhaha xaaraan bay naga tahy ilig baa hadlaya bal u taga oo weydiiye oo nimankan loogu tagtay wax ma weydiisay bal ku dhaha ee mowqifkee bay taagan yihiin bal ku dhaha oo bal ku dhaariye walli naga tahy